laawiyiintii cutubka afariyo tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi kanu waa inuu ahaadaa sharciga ku saabsan qofkii baras qaba maalinta la daahirinayo waa in isaga wadaadka loo keenaa oo wadaadku waa inuu xerada dibadda uga baxaa oo waa inuu qofkaa fiiriyaa oo bal eeg cudurkii barasku hadduu ka bogsaday qofkii baraska qabay markaas wadaadku waa inuu amraa in kan la daahirinayo aawadiis loo keeno laba shimbirood oo noolnool oo daahir ah iyo qori kadar ah iyo wax casaan ah iyo geed husob la yidhaahdo oo wadaadku waa inuu amraa in shimbiraha middood lagu dhex gowraco weel dhoobo ah oo biyo socda korkooda ah oo shimbirta nool iyo qoriga kadarka ah iyo waxa casaanta ah iyo geedka hosobka ahba waa inuu soo qaadaa oo iyaga iyo shimbirta noolba waa inuu dhex geliyaa dhiigga shimbirtii biyaha socda lagu kor gowracay oo wadaadkuna kan baraska laga daahirinayo toddoba jeer waa inuu dhiigga ku saydhaa oo waa inuu yidhaahdaa kanu waa daahir oo shimbirta noolna berrin bannaan ha ku sii daayo oo kalna daahirinayaana waa inuu dharkiisa maydhaa oo timihiisa oo dhanna iska xidhaa oo isna biyo ku maydhaa kolkaasuu daahir noqon doonaaye oo markaas dabadeedna waa inuu xerada soo galaa laakiinse intii toddoba maalmood ah waa inuu teendhadiisa dibaddeeda ku hoydaa oo maalinta toddobaad waa inuu timaha ka wada xiidhaa madaxa iyo gadhka iyo suuniyadaba xataa timihiisa oo dhan waa inuu iska wada xiidhaa oo waa inuu dharkiisana maydhaa jidhkiisana biyo ku maydhaa kolkaasuu daahir noqon doonaaye oo maalinta siddeedaadna isagu waa inuu keenaa laba wan oo yaryar oo aan inaba in lahayn iyo nayl guu jira oo aan in lahayn iyo eefah toban meelood loo dhigay saddexdiis meelood oo bur ah oo saliid lagu daray kaasoo ah qurbaan hadhuudh iyo qiyaas log la yidhaahdo oo saliid ah oo wadaadkii isaga daahirinayaa waa inuu kanla daahirinayo iyo alaabtiiba keenaa rabbiga hortiisa meel iridda teendhada shirka agteeda ah oo wadaadku waa inuu soo qaadaa wananka midkood oo waa inuu u bixiyaa qurbaan xadgudub aawadiis oo weliba waa inuu logga saliidda ah qaadaa oo uu iyaga rabbiga hortiisa ugu ruxruxaa qurbaan la ruxruxo oo wanka waa inuu ku gowracaa meesha lagu gowraco qurbaanka dembiga iyo qurbaanka la gubo oo ku dhex taal meesha quduuska ah waayo sida qurbaanka dembigu uu kii wadaadka u yahay ayaa qurbaanka xadgudubkuna kiisii u yahay waa kan ugu quduusan oo wadaadku waa inuu qaadaa dhiigga qurbaanka xadgudubka qaarkiis oo waa inuu dhiigga taabsiyaa kanla daahirinayo caaradda dhegtiisa midig iyo suulka gacantiisa midig iyo suulka cagtiisa midigba oo wadaadku waa inuu qaadaa loggii saliidda ahaa qaarkiis oo waa inuu calaacasha gacantiisa bidix ku shubaa oo wadaadku waa inuu fartiisa midig daraa saliidda ku jirta calaacashiisa bidix oo waa inuu toddoba jeer saliidda fartiisa kula saydhaa rabbiga hortiisa oo saliidda inteeda kale oo gacantiisa ku hadhayna waa in wadaadku taabsiyaa kala daahirinayo caradda dhegtiisa midig iyo suulka gacantiisa midig iyo suulka cagtiisa midig oo ha ka kor mariyo dhiiggii qurbaanka xadgudubka oo saliidda inteeda kale oo ku jirta wadaadka calaacashiisana waa inuu taabsiyaa kala daahirinaya madaxiisa oo wadaadku waa inuu isaga rabbiga hortiisa kafaara gud ugu sameeyaa oo wadaadku waa inuu u bixiyaa qurbaanka dembiga oo waa inuu najisnimadiisii daraaddeed kanla daahirinayo aawadiis kafaara gud u sameeyaa oo dabadeedna waa inuu gowracaa neefkii ahaa qurbaanka la gubo oo wadaadku waa inuu meesha allabariga ku dulbixiyaa qurbaanka la gubo iyo qurbaanka hadhuudhka oo wadaadku waa inuu isaga kafaara gud u sameeyaa oo isna daahir buu ahaan doonaa laakiinse isagu hadduu miskiin yahay oo uusan intaas oo dhan wada heli karin markaas waa inuu keenaa wan yar oo qurbaankii xadgudubka aawadiis loo ruuxruuxo si uu kafaare gud ugu sameeyo iyo eefaha toban meelood loo dhigay meeshiisa oo bur ah oo saliid lagu daray oo qurbaan xadhuudh ah loo bixiyo iyo log saliid ah iyo laba qooley ama laba xamaam oo yaryar kuwaas oo ah wax uu heli karo oo muddood waa inay ahaato qurbaan dembi midda kalena qurbaan la gubo oo waa inuu maalinta sideedaad daahirintiisa aawadeed wadaadka ugu keenaa iridda teeldhada shirka agteeda oo rabbiga hortiisa ah oo wadaadku markaas waa inuu soo qaadaa wanka qurbaanka xadgudubka ah iyo logga saliidda ah oo wadaadku waa inuu iyaga rabbiga hortiisa ugu ruxruxaa qurbaan la ruxruxo oo waa inuu gowracaa wanka qurbaanka xadgudubka ah oo wadaadku waa inuu dhiigga qurbaanka xadgudubka qaarkiis soo qaadaa oo taabsiyaa kala daahirinaya caaradda dhegtiisa midig iyo suulka gacantiisa midig iyo suulka cagtiisa midigba oo waa in wadaadku saliidda ku shubaa calaacasha gacantiisa bidix waa inuu saliidda calaacashiisa bidix ku jirta qaarkeed toddoba jeer fartiisa midig kula saydhaa rabbiga hortiisa oo waa in wadaadku saliidda calaacashiisa ku jirta qaarkeed taabsiyaa kanla daahirinayo caaradda dhegtiisa midig iyo suulka gacantiisa midig iyo suulka cagtiisa midig oo ha ka hormarya meeshii uu ku yihil dhiiggii qurbaanka xadgudubku oo saliidda wadaadka gacantiisa ku jirta inteeda kalena waa inuu maryaa kalna daahirinaya madaxiisa si uu isaga kafaare gud ugu sameeya rabbiga hortiisa oo markaas waa inuu bixiyaa mid ka mid ah qoolleyaha ama xamaamka yaryar kuwaas oo ah wax uu heli karo oo xataa waxaas uu heli karo muddood ha u bixiyo qurbaan dembi midda kalena qurbaan la gubo oo qurbaankii hadhuurhka la socda oo wadaadku waa inuu kan la daahirinayo kafaare gud ugu sameeyaa rabbiga hortiisa kaasu waa sharciga ku saabsan qofkii cudurka baraska ah qaba oo aan awoodin inuu keeno wixii daahirintiisa waajibka ku ahaa markaasaa rabbigu la hadlay muuse iyo haaruun oo wuxuu ku yidhi idinku markaad gashaan dalka reer kancaan oo aan hantida idin siinayo haddaan cudurka baraska ah ku rido guri ku yaal dalka hantidiinna ah markaas qofka guriga lahu waa inuu wadaadka u yimaadaa oo u sheegaa isagoo leh waxay ila tahay in cuduru guriga ku jiro oo wadaadku waa inuu amraa in guriga mid madhan laga dhigo intaan wadaadku soo gelin markuu cudurka fiirinayo si aan waxa guriga ku jira oo dhan nijaas looga dhigin oo dabadeedna wadaadku waa inuu galaa si uu guriga u fiiriyo oo waa inuu cudurka fiiriyaa oo baleeg cudurku hadduu ku yaal guriga derbiyadiisa oo ay leeyihiin meelo godgodan oo ah cagaar iyo guduud iyo haddii muuqashadiisu ay derbiga sare hoos u sii dhaafsiisan tahay markaas waa in wadaadku gurigaas ka baxo oo albaabka istaagaa oo waa inuu gurigaas intii toddoba maalmood ah xidhaa oo haddana maalinta toddobaad waa in wadaadku soo noqdaa oo fiiriyaa oo bal eeg haddii cudurku ku sii faafay guriga derbiyadiisa markaas wadaadku waa inuu amraa in guriga laga bixiyo dhagaxyada cudurka qaba oo lagu xooraa meel nijaas ah oo magaalada dibaddeeda ah oo markaas waa inuu ka dhigaa in guriga gudihiisa oo dhan la wada xoqo oo malaasta guriga laga xoqayna waa in lagu soo daadiyaa meel nijaas ah oo magaalada dibaddeeda ah oo waa in dhagaxyo kale la soo qaadaa oo la geliyaa meeshii ay dhagaxyadaas laga bixiyey oo malaas kale waa inuu keenaa oo guriga ku malaasaa oo haddii cudurku mar kale guriga ku soo noqdo oo uu ka soo dhex baxo markii dhagaxyada laga bixiyey oo guriga oo dhan la xoqay oo la malaasay dabadeed markaas wadaadku waa inuu soo galaa oo fiiriyaa oo bal eeg cudurku hadduu guriga ku faafay waa baras wax xagta oo guriga ku jira oo markaas gurigu waa nijaasaysan yahay oo isagu waa inuu guriga dumiyaa kulli dhagxaantiisa iyo alwaaxdiisa iyo malaastiisa oo dhanba oo waa inuu magaalada dibaddeeda u bixiyaa oo meel nijaasa ku daadiyaa oo weliba gurigu intuu xidhan yahay oo dhan ku alla kii galaaba nijaas buu ahaan doonaa tan iyo fiidkii oo qofkii guriga seexdaaba waa inuu dharkiisa maydhaa oo kii guriga wax ka cunaana waa inuu dharkiisa maydhaa oo haddii wadaadku guriga soo galo oo uu fiiriyo oo uu arko inaan cudurkii guriga ku dhex faafin markii guriga la malaasay dabadeed markaas wadaadku waa inuu yidhaahdaa gurigu waa daahir maxaa yeelay cudurkii wuu ka bogsaday oo isna si uu guriga u daahiriyo aawadeed waa inuu qaadaa laba shimbirood iyo qori kadar ah iyo wax casaan ah iyo geed hosob la yidhaahdo oo shimbiraha muddood waa inuu ku dhex gowracaa weel dhoobo ah oo biyo socda korkooda ah oo isagu markaas waa inuu soo qaadaa qoriga kadarka ah iyo geedka hosobka ah iyo waxa casaanta ah iyo shimbirta nool oo iyaga waa inuu dhex geliyaa dhiigga shimbirtii la gowracay iyo biyaha socdaba oo markaas waa inuu toddoba jeer guriga ku saysaydhaa oo waa inuu guriga ku daahiriyaa dhiigga shimbirta iyo biyaha socda iyo shimbirta nool iyo qoriga kadarka ah iyo geedka hosobka ah iyo waxa casaanta ah laakiinse waa inuu shimbirta nool ku sii daayaa berrin bannaan oo magaalada dibaddeeda ah oo sidaas waa inuu guriga kafaara gud ugu sameeyaa oo markaasuu daahir ahaan doonaa kanu waa sharciga ku saabsan cayn kasta oo ah cudurka baraska ah waana cambaarta iyo weliba baraska dharka gala iyo kan guriga galaba iyo bararka iyo qolofta iyo barta dhalaalaysa kan waa sharciga baraska ku saabsan oo idinkala baraya markay wax nijaas yihiin iyo markay daahir yihiin